wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqih ayaa v o eda u sheegay inay dowladda soomaaliya ay ciidamo ku jiray aagga dhinaca magaalada dhuusamareeb ay xamar u soo qaaday falastiin axmed imaan ayaa khadka taleefonka kula xiriirtay waxaana ay weydiisay ciidamadaasi waxay ahaayeen iyo goorta lasoo qaaday bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay falastiin runtii arrin fajicisa oo la yaab leh ayay nagu noqotay saakay in si kadisa sideedii barkii subaxnimo diyaarad muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimadda ku jiray oo lix bilood ka hor meesha la keenay ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaranay xaramcad la yidhaahdo oo awalba tiro yar ay galmudug ka haysatay in saakay lagu amro oo amar uga yimid muqdisho inay isku diyaariyaan diyaarad loo soo diro iyadoon maamulka galmudug waa dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda iyo wasaaradda amnigu midna aysan ka warhaynin ciidamadaas oo qeybtoodii kuwaa saaki sideedii barkii la qaaday qeyb kalena galabtay intii u dambaysana galabta ay baxayso runtii arrintaasi waxay noqotay arrin layaab nagu noqotay iyo prioritiskii la dagaalankii argagixisada ee ciidamadaasi iyo dhufaysadii ay ku jireen inay caaway bannaan yihiin oo kooxaha argagixisadu ay dhibaato ka geysan karaan ayadoo aan ognahay qalalaasaha muqdisho ka jira in ciidamadaasi loo qaaday marka ciidamadaasi tiradooda ilaa iyo intee la ekeed ciidan kow boqol iyo labaatan qiyaastii weeye nus ka mid ah saakay aroortii horey baxeen nuska kalena galabtay ayay baxayaan saddexdii iyo bar galabnimo adii saacadahan nagu soo foolleh daqiiqadaha nagu soo fool leh waana qiyaastii waa tiradaasaan kuu sheegay marka baahi intee la eg ayay magaaladu u qabtay ciidamadaasi baahi weyn baa loo qabaa ciidamadu waxaa weeye ciidamo dee dalka soomaaliya oo dhan awalna loo soo tababaray si gaara inay argixisada ula ula falgalaan oo ula dagaalamaan meeshaana waajibkooda uu ahaa dhufaysyona ku aadanaa caasimadda duleedkeeda lixdii biloodoo lasoo dhaafay halkaas joogay shaqooyin badan halkaas ka qabtay oo argagixisada lagula dagaalamayo ka difaacay weeraro badan saakay runtii ayaan darray ahayd in loo qaado inay dagaal sokeeye oo muqdisho ka dhacaya oo dowladda federaalka ay qayb ka tahay oo dad shacaba iyo dad siyaasiyiina lagula dirirayo in halkaas loo qaado runtii waxay tahay ayaan darada soomaaliya soo food saartay tahay in ciidamadii wixii loo soo tababaray waxaan ahayn loo adeegsanayo galmudugna runtii waxay ku tahay dabarjab xoogan bay arrintaasi ku tahay inkastoo hadda aan la tacaalayno inaan daboolno meelihii ay ka baxeen marka ma jiraan gobollo kale ama maamulo kale oo idinla wadaago oo iyagana ciidamo laga qaaday mise waa galmudug oo keliya inta aad ka warhayso adiga kolley beledweyne oo deris nala ah oo hirshabeelle ah in laga qaaday markaan iswaraysanay hay-adahooda amniga qaybo ka mid ah in ayagana sida halkan loo qaaday kole looga qaadayo ayaa igu maaragtay ayaa isoo gaartay oo ii xaqiijiya waa laga yaabaa deegaamo kalena inay sidaas kale awalba saddex meelood afar meelood bay joogeen ciidamadani ay u badnaayeen halkan galmudug oo xoogaa yar ka joogay sidoo kale xoogaa yar oo hirshabeelle ka joogay iyo inta ugu badan oo shabeellada hoose iyo gado joogtay marka shabeellada hoosena dee waxaan u malaynayaa ayaamihii lasoo dhaafay inay lug ku yimaadeen gadana si lamida sidaan oo kale ayaan maqlayaa iyagana marka guud ahaan ciidamadaas wixii gobollada ka jira oo dhan in dib magaalada muqdisho lagu soo celinayo si xasradahaas iyo qallaasahaas taagan qayb uga noqdaan loona soo saaray urimihii al-shabaabka ay kula dirirayeen wasiir madaxweynaha galmudug waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta waanwaanta ka dhex waday dhinacyada muqdisho isku haysta gobolkiisii uu madaxweynaha ka ahaa waayo gobolka hadda ciidamada laga soo qaado oo aada leedahay furumihii dagaalka waa ay bannaan yihiin in gobolkii madaxweynaha uu ka ahaana furumaha loo soo banneeyo isagana uu ku adkaysto inuu nabadda ka shaqaynayo muqdisho nabadda u joogo see isku qabanayaan wasiir wallaahi madaxweynuhu dee inuu isku dayo inuu nabad ka shaqeeyo wakiil looga noqday galmudug inuu aysan dhibaato ka dhicin magaalada muqdisho oo horeyna wadahadaladii inaysan fashilmin oo qayb uga ahaa dee waa wax fiican laakiin eed asaga kuma lahan eedda waxaa leh cidda aan wadahadaladaas dheg jala qusiinayn cidda hadeertaan colaada horta leh hor ka leh abaabulays ciidamadii waajibaadkooda gudanayay ee argagixisada ka horjeeday inta ka qaadaan dagaalka muqdisho ka socda u adeegsanaya oo siyaasiga iyo muddo kororsiga lagu difaacayo ciidamadii sida sharafta leh u difaacayay dalka in hadda ay noqdaan ciidamo kursi sharci darro ah difaacaya inay noqdaan runtii taas dee ayaan darrada dalka ka jirta madaxweynaha galmudugna runtii waxaa u furan inuu deegaankiisa yimaado wixii uu gwaamaan qaban lahaa wuu qabtay wixii uu wanaag samayn lahaa dadka ka dhex shaqayn lahaa wuu qabtay inuu ummadda soomaaliyeed noo caddeeyo cidda diidan maaragtay nabadii oo violenciga iyo gacanka hadalka iyo dagaal hurinta hadeertaan oogeysa kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug axmed macalin faqi oo u warramayey falastiin axmed iimaan